bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada warkiyo kooban madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxtinimo ee maamulkaasi ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka wada deegaano ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan koox burcad ah ayaa dalka koonfur afrika ku dilay muwaadin soomaaliyeed kulan looga hadlayey horumarinta dalagyada beeraha iyo iibgeynta oo ay ka qayb qaateen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo maamulka gobolka banaadir ayaa ka wada waddooyinka magaalada muqdisho biyo ka qaadista maadaama ay fariisteen biyihii roobka soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ka mid noqonaysa dadka codkooda ka dhiibanaya doorashada haatan ka dhacaysa waddankaasi maraykanka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn biliiska dalka australiya oo daba jooga rag hubaysan oo rasaaseyn ku sameeyey waddooyinka magaaladaasi caasimadda ee vienna intaasi waxay ahayd qodobadii warka ugu door koronaa haatanna isagii oo dhan madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka madaxtinimada ee maamulkaasi wariyaheenna abuukar maxamed bacadle ayaa qadka telefoonka aanu kaga waraysanay arrintaasi
madaxweynihii muddo xilhayntiisa ay dhammaatay ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa hala sabqii dhexe ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle qoraal uu soo saaray waare ayuu ku sheegay in isagoo tix raacaya qodobada konton iyo labaad ee dastuurka milgaarka hirshabelle uu iska casilay xilkii uu sheegay xilli doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle si aaday uga socdaan magaalada jawhar maxamed cabdiwaare ayaa qoraal sidoo kale uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu dalbanayo in la joojiyo doorashooyinka kadib maadaama uu sheegay in ay fooddan ugu soo haayeen sida hadalka u dhiga doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay in ay nasiib darro tahay in ay dhacdo ama ay ku qancaan duubabka hirshabelle iyo hogaanka hirshabelle iyo xildhibaanada matela waxa uu sheegay in ay la yaab tahay in hogaanka hirshabelle iyo dadka kaleba ay ku qancaan sida ay waxu socdaan ee magaalada jowhar iminka lagu wado in ay ka dhacdo maalinta berito ah matalaada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle abuukar maxamed bacadle raadio muqdisho caasimada dowlad goboleedka hirshabelle
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa abuukar maxamed bacadle oo qadka telefoonka aanu kaga waraysanay iscasilaadda madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka wada deegaano ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan waryaheenna ibraahim maxamed geedi ayaa qadka telefoonka ku jira ibraahim
waa mahadsan tahay sidaa sheegtayba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo xoogan waxay ka wadaan deegaan hoos yimaado ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba maleeshiya al-shabaab ay si dhumaalaysa ku yimaadeen iyagoo markaasina lacago fara badan iyo xoolo markaasi weydiinaya dadka reer miyiga ah maadaama dadkaysan awood u lahayn ismarkaasina aysan bixin karin maadaama ay ku dhufteen abaarihii ku dhuftay koonfurta ee bartamaha soomaaliya intooda badan xoolay ugu laadeen abaanduulaha qaybta shanaad ee gobolka hiiraan ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya corneel cabdulaahi barre oo aan qadka telefoonka goordhow kula xiriir waxa uu sheegay in howlgalladu ay socdaan ismarkaasina aysan jirin wax ilaa hadda muxuu iska hormaada marka laga reebo in xoolo fara badan oo markaasi maleeshiyadu ka aruursan dadka rayidka ah ee ku dhaqan ee dhulka miyiga ah ay ka qaadeen ismarkaasina ay u celiyeen dadkii lahaa waxaanay sheegeen in looga baahan yahay dadka reer miyiga ah in muxuu ahaa ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si markaasi looga baaqsado ee dhibaatada iyo waxyeelada maleeshiyadu ay ku hayaan dadka rayidka ah ee xoola dhaqatada ah ee dhulka miyiga ku nool waxaa kaloo taliyuhu sheegay ee, xilli uu la hadlayay dadka rayidka ah ee xoola dhaqatada ah ee in loo baahan yahay in dadka reer guuraaga ah maadaama iyagu dhibaatada inta badan ay markaasi maleeshiyada u geystaan inay markaasi noqdaan kuwo markaasi ku xidhan een, muxuu ahaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya maadaama ay da- mal- al-shabaab muddooyinkan bilaabeen ee in dadka markaasi ay ka qaadaan xoolo kala duwan oo markaasi ay ku sheegeen taakulaynta ee markaasi iyaga way la baxeen Een waxaana jira dhowr jeer hore dagaal oo dhex maray dadka deegaanka iyo weliba al-shabaab oo dad fara badan oo rayid ay ku dhinteen oo weliba dhinacyada markaasi reer miyiga ahaa iyo weliba een horjoogyaal looga dilay maleeshiyada al-shabaab een kadib markii ay u adkeysan waayeen een maalin walba een dhaqaalaha iyo xoolaha markaasi ee laga qaadayo een dagaalada ugu dambeeyey oo dadka rayidka dhex maray iyo weliba al-shabaab waxaa ka dhacay ee deegaano een ku yaala bartamaha gobolka ee u dhow ee deegaanka lagu magacaabo garasyaani oo bartamaha gobolka hiiraan ah iyo weliba een, deegaano hoos yimaado dhinaca hareeraha webiga marka een, howlgalladu ay socdaan een, saraakiishu waxay sheegeen in dhowaan ay bilaaban doonaan howlgallo guud oo markaasi maleeshiyada looga saarayo deegaanada farcutiriska kaga sugayin gobolka
ahaa ibraahim maxamed geedi ayaa qodka telefoonka kaga hadlaya howlgallada ka socda degmada maxaas ee gobolkaas hiiraan kooxa burcada ayaa dalka koonfur afrika ku dilay muwaadin soomaaliyeed wariyaheena sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warkan inoo haya waxaa gudaha dalka koonfur afrika dhaawac toorrey loogu geystay ugu geeriyooday ibraahim cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa soomaalida ganacsiga ahaan u tegay dalkaasi koonfur afrika marxuumka ayaa waxaa la sheegay in maalmo ka hor toorrey ay wadnaha kaga dhufatay haweeney ay murmeen kadib khilaaf soo kala dhex galay waxaana uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala deegaanka clamos oo ku dhow tuulada baale ee magaalada capton qaar ka mid a ehlada marxuumka ayaa xaqiijiyey geeridiisa waxaana ay sheegeen in dhaawac culus oo ka soo gaaray wadnaha uu u geeriyooday iyadoo ay haweeneydii falkaas ka dambeysay xireen ciidamada booliiska dalka koonfur afrika dalka koonfur afrika oo ka mid ah wadamada afrika ayaa waxaa kusii kordhaya dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed loo geysto xilliyada sanad dhamaadka iyadoo aanay muuqan dadaallo dhab ah oo ay arrintaani u istaagayaan mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika iyo laamaha amniga dalkaasi
kulan looga hadlayey horumarinta dalagyada beeraha iyo iibgeynta oo ay ka qayb qaadanayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo wariyaheena siraaji sheekh isaaq ayaa warkan inoo haya
kulankan looga hadlayay horumarinta dalagyada beeraha iyo iibgeentooda ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha koonfur galbeed soomaaliya howlwadeeno ka socday qaybaha kala duwan ee beeraleyda gobolka baay aqoon-yahano ka socday jaamacadaha khubaro ku takhasusay dalagyada kala duwan ee laga soo saaro beeraha iyo madaxda hay-adda geel kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda geel ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay iibgeynta iyo horumarinta dalagyada ay soo saaraan beeraleyda gobolka baay iyo sidoo kale wada shaqaynta iskaashatada beeraleyda gobolka baay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi sidow oo si rasmi a u furay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta wada shaqaynta iibgeynta iyo horumarinta wax soo saarka beeraleyda koonfur galbeed soomaaliya dabcan marxalado badan oo marad beerta mayba ku mid ee yani sadalanka sawlan preparationka ama yani gap training oo laga soo yar ilaa ku bilaabo yani suuqa abuurka biilusa gadafadi dabcan abuurka mayba mid inay qarobitusada abuurka tayaysan oo certified ah abuurkaas marka ay hasaare mayba meel hasaaray private sector oo laga soo waa ma la raadis kambaniyasha oo yani oo seed producerka ay hasaarayaan abuur tayaysan abuur kasta aysan marka may qabay intiisu macnaha waxyaabo badan oo horta oo hadafadii aafooyinkii iyo melarimeladii oo melaric laka abuuri dalagaasi intiisu kabow waan adkaysan lahaado waxyaaba badan oo duruufo kale ah meel jira tamlamaad mibaatana doorshi milanka marnayne shaqa abuuran ata bulshadii meelka dhaqanayd bulshada city oo iyo meel la isku shaqeeya maalmaadkan meel xasaaradayaan oo beertay oo baahdo fadii ee falki iyo waxyaabihii kale oo meel yara badan hadan ho baaramin ma baahda hadan meel bulshada ay meel la isku shaqeeya ganacsiga waa marin waa silsilad oo yaani oo kala tagan lahayno marka ee wasaaradda ahriya bay ma shaqeeysa sidii la horumarin kara beeraleyda iyo wax soo saarka guud ahaan koonfur galbeed طبعا سيزن كورة هيتان ودانك ما يبقى اللي يدو ديرو 6 مليون أو هكتار يعني 6 مليون هكتار لان هايس أو يعني أو حتى مروب قاجي مروب هاي تميب وإن جيدا من الرئيس وضوء يبقى إذن وقحما عليها مركب ما يجي إلا إن شاء الله وزارتنا حريها وين شغل هسي sidii loo hormarin karay meelahaas wax soo saarka iyadoo la kaalado ganacsatada la kaalado kambaniyada oo abuurka ka saaro ugu dambeyntii iskaashatada kulanka kasoo qaybgashay ayaa goobta kusoo bandhigay qeybo ka mid ah dalagyada ay soo saaraan tani waxay qeyb ka tahay dhiirigelinta iskaashatada beeraleyda koonfur galbeed soomaaliya sidii suuq looga heli lahaa dalagyada kala duwan ay soo saaraan siraaj isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya
maamulka gobolka banaadir ayaa ka wadaa wadooyinka magaalada muqdisho biyo ka qaadis maadaama ay fadhiisteen biyaha roobka kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulkaasi iyo maaliyadda mudane axmed xasan iimaan oo ay uheliyaan ku-xigeenadiisa amniga arrimaha bulshada iyo howlaha guud ayaa xalay kormeeray qaybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho si uu markaasi maamulka gobolka banaadir uu ula socdo arrimaha biyo ka qaadista maadaama ay biyo fariisas ku sameeyeen halkaasi
waxaan caawa kormeer ku soo marnay dhammaan maamulka guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir iyo agaasimaha guud ee howlaha howlaha guud iyo howlwadeenno kale ee meelihii ay biyaha roobkii habeen hore da'ay ay maxaanku rahaa biyaha u dhigay waddooyinkii jarmay waxaa ka mid a waddooyinkaas halkaan aan joogno ah naasa hablood nambar afar isgool buluusiya intaba macnaha shaqo xoog laha ka socota iyo waxaan ka tegey ceelqalow dhammaan intaas hadda waa diyaar haddaan caawa uusan roob kale imaan berri insha allaahu nadaafadda ayaa la geli doonaa si lamida waxaa jirta meelo kale oo biyuhu ay saasoo kale wara ka samaysmeen iyakana waxaan ka shaqayn doonaa haddii alla yidhaahdo markaan halkaan ka dhammaanno dadaalkeenna marka waa la bajibaaraynaa horena waa u dadaali jirnay haddana waa insha allahu si fiican u dadaali doonaa roobabku waa roobab xoog badan oo maxaanku yidhaha magaalada marka roobkaanoo kale uu do biyo waalana yimaada biyuhu waxay wataan qashin ay ka soo xaaqeen meelihii ka yimideen marka mar haddii biyihii aad meesh ka qaaddo waxaa weli ku yaalla qashinkii oo buuro ah waa shaqo kaleo iyadoona in la qabto ay mudan tahay waana la qabana haddii alla yidhaahdo tan kale roobabkanoo kale markay saan u da'aan waxaa jirta in dad nuguloo fara badan ay jiraanoo barakacayaal iyo dad taag daran oo biyuhu ay guryahoodigu galeen arrintaas annaga maamul ahaan waa u taagannahay laakiin waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed oo ilaahay u xoolaha siiyey ay arrintaas u istaagaan arrintaas garab la siiyo maantay dadka ku jira maxaanku yidhaha ay sheege cooshadaha iyo jiinkadaha iyo maxaanku yidhaha sheege meelaha hawshaan biyuhu ay aad ugu nugul yihiin waxay u baahan yihiin gargaar marka waxaan dadka ugu baaqaynaa inay isgargaaraan
soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ka mid noqonaysa dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada ka dhacaysa waddankaasi maraykanka wariyaheenna cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan halkaa inoogu soo diray
dalka maraykanka ayaa looga diyaargaroobayaa doorashada madaxweynaha oo dhici doonta maalinta berri ah ee saddexda bisha noofembar iyo weliba golayaasha kale ee dowladda waxaana socdaa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee ololaha ay wadaan madaxweyne trump iyo musharaxa la tartamaya ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka mudana joe biden goobaha codbixinta ka socota oo aan booqnay ayaa waxaa lagu jiraa safaf dhaadheer waxaana qof kasta codkiisa u dhiibanaya si xor ah oo nabadgelyo ah cidda uu masiirkiisa u arkay inay hagi doontana uga codaynayo madaxweynaha dalka mudana donald j trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka joe biden ayaa wada ololihoodii ugu dambeeyey iyaga oo kulamadii ugu dambeeyey ee axaddii shalahayd ku qabtay gobolada loolankaada ka socday sida michigan iyo pennsylvania in ka badan sagaashan milyan ayaa hore codkoodii u dhiibtay taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd oo muddo ku dhow qarni codaysa gobolka minnesota oo ay soomaalidu u badan tahay ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada lagu tartamayo codkiisa maadaama dadkiisu ay u badan yihiin jinsiyo kala duwan agaasimaha hay-adda iyana sheekh xasan dhooye wuxuu qayb ka ahaa isbahaysiga ururada muslimiinta oo maalmihii ugu dambeeyey dadka ugu baaqayay inay codeeyaan wuxuuna la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed xilli uu codkiisa ka dhiibanayay goob ku taala magaalada minneabolis aad baad umahadsantah cabdixakiin waa u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo daawadayaasha tv-ga qaranka soomaalidu aad bay u codeeyeen aad bay u soo baxeen gobolkan minnesota aniguna waxaan ka mid ahay dadka soomaalida ah codeynayey maaragtay xaqooda ah inay codeeyaan ciday rabaanna doortaan usoo kal lahay laynku waa dheeraa cabaar baan ku jiray waana maalin qabow laakiin waxaan aaminsanahay inay u qalanto in wakhtiga intaa leg lagu bixiyo in la codeeyo oo qayb laga noqdo dadka go-aanka gaaraya cidda dalkan madaxda ka noqon lahayd hadday noqon lahayd gobolka minnesota iyo hadday noqon lahayd federaalka ururka loo yaqaano muslim coalition oo ah ururka isutaga muslimiinta ee gobolka minnesota ka howlgala urur aad loo yaqaano aad u xoog badan dadaal badan bixiyey waxaan ku hawlanay doorashadan in aan xoog isugu geyno sidii dadku usoo bixi lahaayeen siday u codayn lahaayeen marka muslim coalition wuu xoog isugu geeyey gobolka minnesota oo dhan hadday noqon lahayd rochester hadday noqon lahayd st cloud hadday noqon lahayd metro hadday noqon lahayd labada magaalo ee mataanaha ah dhammaan xooggeenna waxaan isugu geynay sidii dadka muslimiinta ah ay u soo bixi lahaayeen u codayn lahaayeen ayna qayb uga noqon lahaayeen dadka go-aanka ka gaaraya cidda miiska fadhiisan doonta oo matali doonta injineer cabdulqaadir yuusuf waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis waxaana weydiiyey doorashadan iyo waxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore doorashadan iyo doorashooyinkii kale wax aad iyo aad farqiyo aad u weyn ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah markaa tusaale ahaan kuu soo qaato doorashadan waxay ku soo aaday xilli uu waddanka ka dhacay xanuunka la yidhahdo covid nineteen oo tiradii iyo nidaamkii habkii oo doorashada loo aadi jiray ay ka duwan tahay oo loo codaynaayo hab bost mail ah oo lagu codaynayo boostooyinka lagu codaynayo dad ka soo galootiga ah ayaa jecel siyaasadda xisbiga dimuqraadiga maadaama uu isku baadigoobayo dadka kala maqan halka xisbiga kale ee jamhuurigu dhanka kale ka taagan yahay doodaas waa kan injineer cabdulqaadir yuusuf oo sharaxaya asloon qaxooti badan waddanka soo gala wuxuu noqonayaa waddanka ugu dhaqaalaha badan adduunka sababta waxaa keenaya dadkii way shaqaynayaan waxaa laga jaraya taxi tax bayers ayay noqonaya wax la yidhahdo asloonka qofkaas uu taxi bayer noqdo stateka ama gobolka ama magaalada uu joogo waxaa soo galaya wax la yidhaahdo taxi oo ah lacagta qofkaa laga jaray arrimaha soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ahayd midda lagu soo hadalqaadayay ololaha doorashooyinka waxaana arrintaasi weydiiyey mar kale sheekh xasan dhooyo waxaa keenay soomaalidu waxay ka mid tahay dadka kambaynka lagu samaynayo dadka lagu tartamayo dadka laga bilaabo white house ilaa iyo sita consel la hadal hayo miidiyaha hadal haya madaxweyneyaasha tartamaya hadal haya cid walba soomaalida hadal haysa marka soomaalidu gaar ahaan gobolka minnesota waa xubin aad iyo aad u muhiima waa xubin codkooda aan la dheelsan karin doorashada sanadkan saacaduhu ka dhiman yihiin ee ay ku hardamayaan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa haddana waxaa sanadkan kuraas kala duwan u sharaxan soomaali badan cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya bilayska dalka australiya oo daba jooga rag hubaysan ayaa waxay rasaaseeyeen dad marayay waddooyinka caasimadda ee vienna wararka ka imaanaya magaaladaasi caasimadda vienna ee dalka australiya ayaa sheegaya in rag hubaysan ay rasaasi ku fureen dad marayay waddooyinka waaweyn ee vienna xalayto abaarihii sideeddii habeenimo waxaana rasaastaasi ay ka dhacday lix goobood oo kala duwan oo intuba ay ku yaalaan magaalada caasimadda ee vienna ee waddankaasi australia waxaana raggaasi rasaasta ku furay dadkii marayay waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi vienna ku geeriyooday ugu yaraan laba qofood iyada oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddoba qof oo kale sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi australia ee lagu magacaabo sebastian carsi waxaana ra-iisul wasaaruhu uu ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid gacdoon ah argagixiso ah ee ka dhacay dalkaasi hal ruux haween ah oo markaasi soo gaaray dhaawaca ayaa rasaastii raggaasi ay ku ridayeen ayaa iyada loo sii waday cisbitaalka dhexda ku geeriyootay sidaasna waxaa xaqiijiyey duqa magaalada vienna ee lagu magacaabo michel ladug raggaasi hubaysan ee wataa qoryaha ayaa waxa ay rasaas bilaabeen abbaarihii siddeeddii fiidnimo ee xalayto howlgalkan howlgalkan ballaaran oo ay fuliyeen ciidamada booliska iyo magaalada vienna ayaa weli waxa uu ka soconaya gudaha magaaladaasi iyadoo uu markaasi xukuumadda dalkaasi ay ku guubaabisay dadweynaha rayidka ah in ay ka fogaadaan halka howlgalkaasi ay ka fulinayaan ciidamada biliiska dalkaasi doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee saacadaha soo socda ka dhici doonta dalkaasi maraykanka ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay jiraan iskahorimaadyo dhex maraya taageerayaasha labada xisbi ee waddankaasi dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyadoo ay saacado yar ay naga xigto kolka ay sida rasmiga ah ay u bilaabmi doonto doorashada madaxtinimada ee waddankaasi maraykanka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in labada nin ee musharaxiinta ee ka kala socdaan labada xisbi ee dalkaasi maraykanka ka jira ayaa mid waliba waxa uu wadaa ololihiisa oo mid waliba uu ku qabtay isku imaatin ballaaran oo uu mid walibana uu labadaasi murashax ka mid ah uu u sheegay oo sheegayo taageerayaashiisa inay isku imaadaan isku yimaadaan inay muujiyaan wadajirkooda madaxweynaha dalka maraykanka oo wakhtigiisu sii dhammaanayo waa donald trump ayaa lagu wadaa inuu isku soo maro shan meelood oo ka mid ah afar gobol oo ku yaalla carolina ee dalkaasi maraykanka si ay u xoojiyaan midnimada xisbiga uu hogaaminayo ee jamhuuriga sida waqooyiga gobolka caroline venesvilia michigan iyo wisconson oo meelahaasi oo ay dhami ay ku sugan yihiin madaxweynaha taageerayaashiisa ninka kale ee isna trump ka soo horjeeda oo lagu magacaabo john biden ayaa isna lagu wadaa inuu wakhti badan uu joogo gobolka venesvilia iyo isagoo markaasi ugu dambeyntana ku ekaanayo gobolka ohio waana barbar socdaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama oo markaasi ku guwaabinaya shacabka maraykanka in ay baydan doortaan warkii oo aad kala socoteen redii muqdisho saakay dhegaystayaal waa niga intaa warkan waxaa inoo soo saaray mukhtaar timcadde halkanna waxaa ka soo jeedinaya anigoo ah cabdikariin aadan xuseen waxaana inoo farsameynayay maxamed cabdiqalaf